تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanoo wanaagsan ikhyaarey ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo ah barnaamij toddobaadle ah oo maalin walba oo jimco ahaadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku faaqidi doonnaa cabdiraxmaan bin cawf maalqabeenkii saxaabada kana mid ahaa kuwii jannada loogu bishaareeyey iyagoo nool maxay ahayd sirta ganacsi ee guusha u horseeday imise milyan ayaa maanta lagu qiimeeyey hantidiisa haddaba muxuu ku falayey kasbashada maalkan faraha badan mar haddii jannadaba loogu bishaareeyey inahaas iyo kuwo kale ayaad maanta barnaamijka kaga bagan doontaan waxaa nagala qaybgelaya qaar ka mid ah culimmada iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale
وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag cabdiraxmaan bin cawf waa shakhsiyad aad u mug weyn marka laga hadlayo taariikhda islaamka waa saxaabi jaliil ah kana mid ahaa tobankii saxaabi ee iyagoo nool mar keliya jannada loogu wada bishaareeyey wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee islaamnimada qaatay wuxuu ku caanbaxay inuu ahaa nin hodan ah oo rugcadda ku ah ganacsiga deeqsi ah shukrin badan geesi oo dirac ah warac zaahid mutawaadic ah dhowrsoon oo khilaafada laba mar iska diiday markii la dhaawacay cumar bnulkhadaab oo ay soo dhowaatay geeridiisi waxa uu ka mid ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf raggii lixda ahaa ee uu xulay kana dardaarmay cumar bnulkhadaab inay ka shuurayaan oo ay soo saaraan man yatawalla alkhilaafata bacda mowtihi waxa uu ahay cabdiraxmaan nin cafiif ah sidoo kale kaana zaahidan fi limaara khilaafada inuu qabto ayuu diiday laba jeer cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu ayaa wuxuu u qoray cabdiraxmaan khilaafada inuu qabto cuhmaan kadib oo uu ahaado weliyulcahdi oo qofka cuhmaan ku xigaaya xatman uu noqdo asiga ayuu u qoray khabarkaas markuu soo gaaray cabdiraxmaan ibnu cawf allah ayuu baryey asoo ku ducaysanaya inuu cuhmaan ka hor allah oofsado asoo ka cararaya mas-uuliyatulkhilaafa lix bil kadibna cabdiraxmaan wuu geeriyooday radia allaahu canhu taasu waxay caddayn u tahay inuu ahaa mustajaabu dacwa radia allaahu canhu waxa uu ahay cabdiraxmaan shakhsi qaban kara hoggaanka muslimiinta waxauna la soo shaqeeyey khulafada muslimiinta ee kale ah abubakar radia allaahu canhu cumar radiallaahu canhu cuhmaan radia allaahu canhu waxa uu ahaa shakhsi leh manzila kabiira fii cahdi alkhulafaa cumar bnukhadaab ayaa la tashan jiray marka u dhacay daacuunkii camwaas sannadkii toban iyo siddeedaad ee hijriyada cumar bnukhadaab ayaa rabay inuu aada xilligaas shaam cabdiraxmaan ayaa u naseexeeyey una sheegay oo xasuusiyey xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa samictum bi hada alwabaa'i bibaladin falaa taqdamuu calayhi wa idaa waqaca wa antum fiihi falaa takhrujuu firaaran minhu cumar markuu maqlo xadiidka radia allaahu canhu magaalada madiine ayuu isaga soo laabay mar kale sanadkii laba iyo labaatanaad ee hijriyada markii la furta bilaadu faris saxaabada radia allahu canhum ayaa isku khilaafeen qaabka looga qaadayo iyo ka qaadista jizyada majuusta cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa u sheegay cumar inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam majuusu hajar uu ka qaaday jizyada cumar radia allaahu canhu waxau qaatay shahaadadii cabdiraxmaan waxauna diray fariin ah inay ka qaadaan jizyada ee majuusta sifaadka iyo manaaqibta uu leeyahay cabdiraxmaan ibnu cawf aad ayay u badan tahay daqiiqada yarna laguma soo koobi karo cabdiraxmaan bin cawf laba jeer ayuu hijrooday isagoo diinkiisa la cararayaa waxa uu xaadiray dagaalkii badar iyo dhammaan khasawaadkii nebiga wuxuu ku dhashay magaalada maka magiciisa oo dhammaystiranna waa cabdiraxmaan bin cawf bin xaaris bin zuhra binu kilaab bin murah ka hor islaamnimada magiciisa wuxuu ahaa cabdi camr balse markii uu islaamay kadib ayuu nebiga u bixiyey cabdiraxmaan wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee islaamnimada qaatay wuxuu ka mid ahaa dadkii sababta islaamnimadoodu lahaa abubakar sidiiq islaamnimada ka hor wuxuu ahaa qof ganacsade ah oo dadkiisu ay si aad ah u jecel yihiin karaameeyaanna markii uu hijrooday magaalada madiina waxa uu ahaa qof gacmo maran oo haba yaraatee aan waxba haysan wuxuu nebigu la walaaleeyey saxaabiga sacad ibnu rabiica oo cabdiraxmaan bin cawf ku yidhi hantidayda ayaan qaybsanaynaa xaasaskayguna taa doonto ayaan kuu furayaa laakiin cabdiraxmaan ayaa yidhi orahdiisa caanka baxday ee ahayd alleha kuu barakeeyo xoolahaada iyo reerkaada balse aniga suuqa un itus
حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير المال فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بيني وبينك شطرين ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم قال تزوجت امرأة من الأنصار فقال ما سقت فيها قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب فقال أولم ولو بشاه
isagoo gacmo maran ayuu tegay suuqii magaalada madiina lacag ayuuna kala soo laabtay sidaa ayuuna ganacsiga ku bilaabay ilaa markii dambe uu noqday saxaabiga ugu hantida badan saxaabada rasuulka haddaba maxay ahayd kalsoonida intan leeg ee ku jirtay cabdiraxmaan bin cawf maxayse muslimiinta maanta nool arrintaasi ay uga dhigan tahay waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay sheekh abusaciid azaylici oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed saxaabada rasuulka radiallaahu canhum muhaajiriintii magaalada marka ee kheyrkeed ay kasoo hijroodeen dadkoodii iyo dalkoodii iyo hantidoodii way kasoo tageen ilaahay dartiis ayay usoo baxeen magaalada madiine markay yimaadeen walaalahoodii reer ansaareed aad bay usoo dhoweeyeen naftoodii iyo maalkoodii iyo ehelkoodiiba waxay siiyeen meel qalbiga dhexdiisa ayay dejiyeen ilaahayna wuu ku ammaanay ansaarta soo dhoweynta muhaajiriinta ay soo dhoweeyeen والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام maadaama bulshada muslimiinta haddii meel ay ka wada nool yihiin inay isla jaanqaadan lagamaarmaan ay tahay dadna muhaajiriin ay yihiin gacmahooda ay maran yihiin walaalahoodan ansaarta deegaankooda iyo beerahooda iyo ganacsigooda ay haayaan shaqooyinka ugu horreeyey rasuulku uu qabtay ka mid ahayd in mu'akhaadkii uu sameeyey muhaajiriintii iyo ansaartii u walaaleeyey qof kasta muhaajiri ah qof ansaari ah walaal looga dhigay cabdiraxmaan radiallahu tacala an cabdiraxmaan ibn cawf ninkii saxaabigii ansaariga ahaa oo walaalkiisii ahaa aad ba usoo dhoweeyey wuxuu yidhi laba xaas ayaan leeyahay labaday xaas fiiri midda aad jeclaato waan furaya ciddada markay dhammaato guurso waxaa weeye maalkayna kalabar ayaan ka dhiganaynaa barna adaan ku siinaya barna adiga anaa reebanaya cabdiraxmaan radiallahu tacaala canhu walaalkiis waa ugu mahadceliyey soo dhoweyntaas iyo markaas ukhuwadaas u muujiyey wuxuu yidhi ilaahay ha kuu barakeeyo maalkaaga iyo ehelkaagii ee suuqa itusi marka cabdiraxmaan wuxuu ku kalsoonaa inuu shaqaysan karo suuquu geli karo haddii suuqa uu galan in wax uu ka keeni karo kalsoonina wuu qabay nin ganacsiga iyo suuqa qaabka loogu ganacsadaan uu garanayn uu ahaa kadibna suuq ayuu tagay waxyaabihii markaas oo lagu ganacsiga lagu sameynayay caqadkii iyo subaqii iyo wixii uu sameeyey wuu gaday waa sii gatay kadibna isagoo faa'iido wata ayuu soo laabtay muddo kooban kadibna ilaahay subxaanah wa tacaala maalkiisa waa u barakeeyey maal badan uu yeeshay tii oo guursaday islamarkiiba gabar reer ansaareed ah rasuulka markuu arkay diibkii iyo ku arkay cabdiraxmaan oo ka muuqato uu yihi cabdiraxmaanoo maxay tahay waa u guursaday uu dhahay cabdiraxmaan kan radi allahu tacala ilaahay maalkiisa waa u badiyey qofka oo ganacsigana garanaya oo muslimka ah rabbigiisan u tala saaranaya isagoo faramaran haddii markaas wadooyinkii oo sharcigana uu jideeyey oo dadka muslimiintanana markaas ay garanayeen hadduu maro isagoo eberkiisi ayaa xoolo u kasbi karaa caqligiisa iyo maskaxdiisa iyo diintiisa khibradiisa u isticmaalaya
sheekhana waxaa sidoo kale la sheegaa in cabdiraxmaan bin cawf uu lahaa orah ee u dhiganta walow rafactu xajaran larajowtu an usiiba dahaban ow fida marka ma dhihi karnaa sheekhana saaxibulkhibrati yuujadu cinda kulli khudwatin ee fursa qofka muslimka ah waxaa la rabaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku siiyey caqli ilaah wuxuu kaa dhigay qof uu kaa dhigay asbaabahana haddii qofka la yimaado natiijada ilaahay ayaa keena qofka waxaa la rabaa in ilaahay uu tala saarto isagana isku kalsoonaado haddii suuqana uu galo in ilaahay subxaanah watacaala asbaabtaas dhaqdhaqaaqaas uu sameeyey miri uu soo saari kara markan hadalka cabdiraxmaan uu dhexay haddii dhagaxan kor u qaado waxaan rajaynayaa dahab iyo ilaahay in wax iga soo saaro waxaa weeye kalsoonadaas oo kale qofka inuu muujiyo aad bay u fiican tahay oo qofka isku kalsoonaado suuqa aad gasho ee hal mar oo qofka uu khasaaray inuusan u noqon qofkii oo baqayo ama tallaawadii aad qaado aad la kufta qofka waxawe ilaahayna ha tala saarto asbaabtanu hala yimaado niyadana waxaa way qofka tafaa'ulka inuu badiyo oo khayr inuu saadaliyo inuu guulaysan doono inuu macaashi doono inuu xoolo u tabci doono asbaabaha isagoo la imaanaya taasaa aad u wanaagsan nacam cabdiraxmaan bin cawf sidaan soo sheegnay wuxuu ganacsiga ka bilaabay meel ebir ah wuxuuna noqday shakhsiga ugu hantida badan saxaabada rasuulka haddaba maxay ahayd sirta guushiisa siyaasadda uu ganacsiga u adeegsan jiray iyo istaraatiijiyadda uu suuqa la galay mar kale waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay sheekh abuusaciid azaylici
baaraka allahu fiik horumarka cabdiraxmaan ibni cawf radia allahu tacaala canhu majaalkan ganacsiga uu sameeyey ilaahayna subxaanah watacaala uu kaalmeeyey asbaabay leedahay asbaabaheena waxaa weeye asbaabtii sharcigana uu jideeyey qaabkan oo suuqana markaas uu ku soconayo oo bacda tawakuli cala allahi subxaanah watacaala oo qofka in ganacsigiisa isaga markaas oo la mubaasharoodo ciladiisa uu indhiindheeyo meesha oo xal u baahan isagoo xalliyo khasaare mar ay soo gaartay sababteedana oo suuqina uu in xisaabin oo ku sabro oo sii wado oo markaas kadibna insha allahu tacaala haddii xataa lafihii wax soo gaaro oo u dulqaato lafihina way kabmayaan faa-iidana ilaahi subxaanah watacaala markaas wuu keenaya saas oo kaleeto qofka sida dadka ganacsatada caqliga ay sameynayaan wax dadka dan u akeen faa-iidada aad saaranaysana waxaa weeye ha yaraato wax yar ha noqoto saas oo kaleeto markan cabdiraxmaan ibni cawf radia allahu tacaala canhu istraatiijiyada ama asbaabta oo ku guuleystay dhiirgelinta nebilahi maxamed caleyh salaatu wasalaam isaga iyo muslimiinta kaleetaba ku dhiirigeliyey camalu rajuli biyadihi waxaweye wax qofka cuno waxa u kheyr badan shaqada qofka gacmihiisa ku shaqaysanayo iyo wa kullu beycin mabruurin iyo bec kasto oo shareecada islaamka waafaqsan oo muslimiintana loogu turayo iyo tan kaleeto cabdiraxmaan radia allahu tacala anu ku dadaali jiray waxaa weeye waxyaabo oo ceeb leh ama muslimiinta dhib ugu sugan ama liita ama nafcigoodii iska hooseeya suuqa ma keeni jirin waa midii u dhihi jiray lam ashtari maciiban waxa ceeb leh suuqa ma keeni jirin iyo walam urid an arbaxa kathiiran mana doonin in faa'iide iyo macaash badan aan ka helo shay tayale intaan keeno ayaa macaashka aan ka raadinayana waxaan ka dhigaa wax yar muslimiintana way ku farxayaan anigana suuqii waa ii soconaya wallaahu yubaariku liman yashaa ilaahayna subxaanah watacaala ciddii doona ayuu u barakeeya yacnii dadaal kastoo aad bixiso haddii towfiiqda rabbi subxaanah watacaala ay kaa maqan tahayna meel kuuma gaarayso haddii ilaahay subxaana watacaala kuu barakeeyana asbaabtaasna aad la timaadan ilaahay subxaana watacaala suuqaaga ganacsiga ilaahay subxaana waa kuu barakeyna nacam haddaba maadaama cabdiraxmaan bin cawf uu ahaa saxaabiga ugu hantida badan saxaabada rasuulka imise ayaa maanta lagu qiyaasi karaa hantidiisa waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay ashkir sheekh axmed oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed wuxuu ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf mid ka mid ah alcasharatu almubashariina biljanna wuxuu ka mid ahaa min asaabiqiina alawaliina fi lislaam cabdiraxmaan ibnu cawf waxau ku tilmaanaa geesinimo iyo iqdaamka macaarigta laa yahaabu alacdaa wa kaana muqaatilan baarican cabdiraxmaan waxau ahay cisaami sifir ayuu ka soo bilaabay tharwadiisa uma xaaza almalaayiin haa la yaab ma laha waxau ahaa maalqabayn maahir ku ah tijaarada laakinahu kaana kariiman wa mutawaadica saxaabigaas jaliilka ah wuxuu tusaale fariid ah u ahaa ashukru maca alghinaa waxaa lagu naaniysi jiray bilghaniyi shaakir wax bixintiisa aadka u badneeda darteed dad badan ayaa waxay layaab ku noqotay sirta guusha ee tijaarada cabdiraxmaan ibnu cawf radia allaahu canhu qisada guusha ganacsi ee cabdiraxmaan waxay cibro u tahay dhallinyarada muslimiinta inay uga daydaan saxaabigaas jaliilka ah mashruuca maaliga ah ee guulaystay oo ku dhisnay alkasbu alxalaal biduuni kishin aw ikhtilaas wuxuu ahaa saxaabigaas cabdiraxmaan ibnu cawf aghnaa aghniyaa isaxaaba waxaa la sheegaa markii la oofsaday inuu ka tegey dahab lagu jarjaray faasas ilaa raggii ka shaqaynayey ay biyogashteen gacmahoodu tirabadnidiisa darteed magaalada madiino ayaa maalin cabdiraxmaan ibnu cawf u soo gashay laba boqol oo awr taasoo badeeca wadday bulshada magaalada madiina ayaa isla dhex marta marka warkii safartaas u soo gashay cabdiraxmaan warkii ayaa wuxuu gaaray ummulmu'miniina caaisha radiallahu canha waxay tidhi allaah ha u barakeeya maalkiisa ee maxaa cabdiraxmaan ilaahay anti siiyey waxa uu ahaa cabdiraxmaan mid ku anfacay maalkiisa bulshada reer madiina ruux weliba ayaana ka faa'iidaystay oo uu gaaray dhaqaalihiisu mid uu sadaqo siiyo miduu hadiyo siiyo miduu dayn siiyo miduu shaqaalaysiiyo waxaa la dhihi karaa sidii horeba loo yidhi kullu man fi lmadiinati ciyaalun licabdiraxmaan ibnu cawf radia allahu canhu aakharo ayaa uu dib dhigtay dhaqaalihii ilaahay uu siiyey radia allahu canhu cabdiraxmaan ibnu cawf tawaaduciisa iyo isdhuldhiggiisa wuxuu gaaray inuu ahaa ruux aan laga soo dhex saari karin een addoommankiisa oo iska dhex socda min shiddati takashufih cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ahaa ruux rabbi u furay ganacsiga sidaba uu ugu furay sadaqada sadaqaadkii marka uu bixiyey cabdiraxmaan ibnu cawf waxaa ka mid ahay kow dhul uu ka iibiyey cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu wuxuuna ka siiyey dhulkaas afartan kun oo diinaar wuuna sadaqeeyey wuxuuna u qaybiyey reer bani zuhra iyo fuqaradii muslimiinta waxuu qayb ka siiyey ummahaatulmu'miniin ummulmu'miniina caaishata radia allaahu canhaa waxay leedahay rasuulka allah ayaan ka maqlay oo dhahaya lan yaxnuu calaykunna bacdii ila asaalixuun saalixiinta ka warqabtay oo nafaqaynaysay ummahaatulmu'miniin ayuu ugu gacan weynaayey cabdiraxmaan ibnu cawf wayna u ducay jirtay cabdiraxmaan ibnu cawf ummunaa caaishata radia allahu canha ayadoo leh saqa allaahu ibna cawfin min salsabiili aljanna labo wuxuu sadaqeeyey calaa cahdi rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam maalkiisa barkiis afartan iyo afar kun oo diinaar iyo shan boqol oo faras iyo kun iyo shan boqol oo raaxila ayuu fii sabiilillahi ku bixiyey cabdiraxmaan saddex wuxuu u dardaarmay cabdiraxmaan ibnu cawf saxaabi kasta ee xaadiray beder in la siiyo afar boqol oo diinaar markii la tiro koobay xilligaas wixii ka jooga ahlu beder waxay naqdeen boqol nin mid kasta ayaana wuxuu qaatay wixii loo dardaarmay waxayna noqotay marka wadarta ay qaateen afartan kun oo diinaar afar wuxuu kaloo dardaarmay cabdiraxmaan ibnu cawf kun faras fii sabiilillahi in lagu bixiyo ayuu dardaarmay shan wuxuu u dardaarmay ummahaatulmu'miniin si gaar ah beer aad u weyneeday oo qiimaheedu uu ahaa boqol kun oo diinaar dad badan ayaa waxay isku dayeen inay qiyaasaan amay taqdiiriyaan dhaqaalihii cabdiraxmaan ibnu cawf waxayna ku sheegeen inuu dhaqaalihii cabdiraxmaan ibnu cawf uu gaarayey fii xuduudi alaaata malaayiin wa mi'atay alfi diinaar taasoo u dhiganta soddon iyo laba milyuun oo dirham fidaa xaafid ibnu xajar wuxuu filfatxi ku sheegay inay tahay tarikadii cabdiraxmaan ibnu cawf alaaata aalaaf alfin wa mi'atay alfin waa wax iska caan ah tirabadnida dhaqaalaha cabdiraxmaan ibnu cawf radia allahu canhu imaamu axmed musnadkiisa wuxuu ku weriyaa cabdiraxmaan ibnu cawf toddoba boqol oo raaxila inay mar safar uga soo gashay oo taxmilu lburra wadaqiiq wuxuuna ka tegey cabdiraxmaan ibnu cawf xoolo ahaan kun baciir amba kun rati iyo boqol faras iyo saddex kun oo ari ah oo lagu ilaalin jiray baqiic cabdiraxmaan ibnu cawf xaasaskiisii afarta ahaa ayaa helay saddex boqol iyo labaatan kun oo diinaar mid weliba ayaa waxaa ku soo hagaagay marka siddeetan kun oo diinaar waana haddee humunkii ka dhexeeyey afartooda shaykhulislaam ibnu teymiya wuxuu sheegay taasi inay tahay dhaqaalihii ganacsiga ku jiray oo qura waxaan horay u soo sheegnay in cabdiraxmaan bin cawf uu ka mid ahaa tobankii saxaabi ee iyagoo nool jannada loogu wada bishaareeyey iyo kuwa ugu fadliga badan saxaabada rasuulka haddaba haddii uu mansiladaasi uu joogo cabdiraxmaan bin cawf muxuu ku falayey kasbashada lacagtan tirada badan waxaa ka jawaabaya sheekh abuusaciid azaylici oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed
sheekhana waxaan la soconaa in cabdiraxmaan bin cawf uu ka mid ahaa dadkii jannada loogu bishaareeyey wakhaasatan inuu ka mid ahaa casharatulmubashiriina biljanna tobankii jannada loogu bishaareeyey marka haddii cabdiraxmaan bin cawf sheekhana uu ahaa qof jannada loogu bishaareeyey muxuu ku falay marka in dhaqaalahan tirada badan ilaa la sheego inuu noqday ninka ugu hodansan saxaabada muxuu marka dhaqaalahaasi uu ku falayey
bismillaah cabdiraxmaan radiallaahu tacaala canhu iyo cuhmaan radiallaahu canhu iyo muslimiinta kaleeto saxaabadii kheyrkoodaba ka mid ah oo iyagoo khayrka iyo taacada wanaagga ku dadaalay gaar ahaan saxaabadii nebillaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam jannada uu bishaareeyey iyagoo nool ganacsigaasi adduunyadaas waxay ugu dadaaleen waxay ogaayeen ay rumaysanaayeen nebillaahi moxamedna caleyhi salaatu wasalaam ay ka dhaxleen oo ay ka barteen in maalka muslimiinta meel weyn ugu fadhiyo ilaahi subxaana watacaala maalka alle wuxuu ka dhigay qiwaaman linnaasi dadka noloshooda ayay ku taagan tahay acmaasha diineed oo la sameynayo hadday jihaadkii tahay haddii mashaariicda kheyrka la fulinayo dhan maalka ayuu u khuduucaya markan waxay rumaysanaayeen maalka in muslimiinta noloshoodii iyo diinta islaamka horumarinteeda iyo mashaariicda kheyrka iyo jihaadkii iyo muslimiinta in wax loo taro dhammaan ay u khuduucayso markan jihaadkii iyo umuurihii kheyrka oo dhan ayaa maalka wuxuu u yahay casab u yahay xarigna uu yahay oo ku tiirsan yahay saa darteed markan ganacsigaasi howshaas waxay u sameynayeen jihaadka ay ku dacminayeen masaakiinta ay ku kaalmeynayeen masaajidda ay ku dhisayeen mashaariicda kheyrka ay ku fulinayeen taas oo macaarig waaweyna keligood ay maalgelinayeen markaan taas markaan muslimiintana waxay u noqotay fatix iyo kheyr gaaladana culeys ay ku noqotay markaan dadka muslimiinta haddii oo qofku u ogaado daacada iyo kheyrka oo keliya ma ahan cibaadadaada inaad ku kaaftoonto salaadaadi salaatuleelkaadi nafciga dadka muslimiinta qofkuu soo jiidaya waxawaaye khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxa u kheyr badan qofka dadka muslimiinta wax taraya waxaa weeye nebillaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam waa tii sacd bin abawqaas uu ku dhahaya waxaa laga yaabaa ilaahay cimrigaaga inuu dib u dhigo xataa yantafica bika aqwaamun wayudara bika aakharuun waxaa laga yaabaa ilaahay sababtaadii dad inuu ku anfaco muslimiin ah qolo kaleeto gaalin ilaahay ku dhibo markaan almuhim khulaasada waxay tahay xoolahaas iyo kasabkaas iyo ganacsigaas waxay ugu dadaalayeen iyagoo janno loogu bishaareeyey maalka dadka muslimiinta ah waxaa weeye diintoodii iyo adduunyadoodii iyo horumarkoodii jawaanib badan ayay ugu xiran tahay taasayna rumaysanaayeen xoolihii ilaahay siiyeyna muslimiinta ay u kaalmeeyeen macaarigtii iyo jihaadka ay ku taakuleeyeen khayrkii iyo wanaaggiina way ku horumariyeen ilaahayna subxaana watacaala sababtoodii ummad fara badan oo muslimiinta anfacday ay ku soo saari nacam
ugu dambayntii maxaa duruusyo cibar ah oo muslimiinta maanta nool ugu sugan noloshii saxaabiga cabdiraxmaan bin cawf waxaan arrimahaasi mar kale wax ka weydiinay sheekh abuusaciid azaylici oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed
nolosha cabdiraxmaan ibnu cawf waxaan ka baran karna qofka muslimka inuuin loo baahan yahay marka koowaad inuu noqdo qof rabbigiisa ku xiran subxaana wa tacaala iimaankiisa xoojiyo daacaadkii khayraadka ku dadaalo waxyaabaha muslimiinta nafci u noqona inuu ku dadaalo tijaaradaasi ganacsigaas uu ka mid tahay haddii qofka ilaahay subxaana watacaala maal siiyo haddana towfiiqda ilaahay waafajiyo qofkaas inuu soo galayo dadka lama jeersanayo nebi xuri caleyhi salaatu wasalaam laa xasada ilaa fi ithnatayni rajulun aataahu allaahu maalan fasalladahu calaa halakatihi fi lxaq warajulun aataahu allaahu xikmatan fahuwa yaqdii biha wayucallimuhaa qof lama jeersan karo maqaamkiis oo kale la jeclaysan kara ma jiro laba qof mooye qof ilaahay xoolo siiyey haddana ilaahay uu waafajiyey xoolahaas xaqi inuu ku bixiyo qofkaas oo kaleeto wuxuu mudan yahay in la majeersado qofka uu tamaniyo haddii ilaahay xoolo isiin lahaa sida hebel uu sameeyey cabdiraxmaan nucawf iyo cuxmaan nucafaan ragga la midka waxyaaba ay sameeyeen ayaan samayn lahaa in la majeerso ay mudan yahay iyo qofka ilaahay cilmi iyo diin iyo qur-aan uu baray oo dadka baraya isagana waa uu mudan yahay marka waxaa laga faa'iidaysanaya dadka muslimiinta inay ogaadaan ganacsiga iyo shaqada iyo cibaadada isma diidaan adigoo cibaadaysanaya khayrka wanaaggana ku dadaalaya ayaa haddana dhanka kaleeto tijaaro ayaad samayn karta tijaarada waxaa laga yaabaa ilaahay subxaanahu watacaala ummad fara badan inuu ku anfaco islaamkana kaalmo weyn aynu noqoto laga yaabaa saas darteed rasuulka sal alla aleyhi wasalam isagoo oo muslimiinta tusinaya ayaa wuxuu ka dhigi jiray muslimiinta qof jihaadka aadaya iyo saas oo kaleeto qof jihaad aadi raba in la tabantaabiyo ama qof jihaadka ku maqan ehelkiisa wanaaga in loogu dabamara waa tii rasulku dhahy sal alla aleyhi wasalam man lam yaqzu walam yujahiz khaaziyan ow yakhluf khaaziyan fii ahli bikhayrin asaabahu allahu biqaaricatin qabla yowmi alqiyaama qofkii aan duulin ama qof duulaya aan diyaarin ama qof duulay ehelkiisa aan u daryeelin ilaahay musiibo ayuu ku ridaya aakhiro ka hor markan taa xadiidka waxaa laga qaadanaya qofka marna waa duuli kara marna waxaweya intii xoolo uu sameeyey ayaa qof duula ayuu tabantaabiya hubkii iyo wixii sahaydii ayuu u qaada ama qof mujaahid oo maqan ayaa ehelkiisa u daryeela intaas dhammaanteed waxaa weeye dadka muslimiinta ah oo dad adduunyadii iyo ganacsigii iyo noloshii dhammaan oo ay ka fara laabteen inaysan ahayna rasuulka sal alla aleyhi wasalam markaas oo noo muujinaya inu tusinayna baaraka allah fiik
guud ahaan toddobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha intaasi ayaynu ku soo gebagabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى